bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim soo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadi hadalsan iyo muqdisho kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo almarinu ku doonsiiyey guuleystayaasha kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha ramadaan maamulka gobolka banaadir oo kaalinta koowaad ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee bishan ramadaan ee dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kormeer shaqo ugu degay ciidamo cusub oo taraafika ah faahfaahiino laga helayo kooxo hubeysan oo xalay nin watay mooto ku dilay magaalada muqdisho maxkamadda gobolka galgaduud oo u fadhiisatay kiiska ninkii dilay alla u naxariistay weriye cabdigariin axmed bulxan iyo wadahadaladii israa'il iyo xamaas oo laysku mari la'yahay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobylabaatanka bishii saddexaad ee maarso sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkiina subax markaana u diyaargarooba iyagiyo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa abaalmarino guddoonsiiyey guuleystayaasha kaalmaha koowaad ama kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee bishan ramadaan ay qabaneyso dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka waxa uu anfur ku maamuusay tartamayaasha qur-aanka kariimka iyadoo ay goobjoog ay ahaayeen wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya guddiga tartanka iyo hay-adda culimada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo almarin guddoonsiiyey todobada tartame ee ugu sareysa sanadka labaad ee tartanka ee qur-aanka kariimka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay haliyeydan ka socda gobolada dalka oo idil ay ka durjumayaan dhaqanka soomaaliyeed ee ku saleysan diinta islaamka iyo wanaagga sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ujeedada ubadkan sidaasi u xifdiyay qur-aanka kariimka ah waalidka kula dadaalay kitaabka alleh iyo macalimiinta soo barbaariya oo ay yihiin ama ay caddayn u yihiin sida dadkeenu ay ugu dhegan yihiin diinteena islaamka madaxweynaha oo halkaasi khudbad dhinaci badan taabanaysa ka jeediyana waxa uu yidhi
dhawaajiyay cawo aada iyo aada u weyn oo fadli badan waaye ramadaan bil ramadaan iyadoo ay tahay iyo tartankii maxaan ku dhaha qur-aan kariimka ah culimadii dhammaan madaxtooyadii jamhuuriyadda intaasoo isla socotaahi waa cawo marka muhiima waaye waxaan rabaa inaan aada iyo aad aan ugu mahad celiyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soo qaban qaabiyay barnaamijkan mar walbana u taagnaa siduu hadda sheegayay inuu ixasuusiyo mar walba oo aan mashquulka adduunye awgeed aanan la iloobin oo aanay baxsanin arrintaas muhiimka ah waa ku mahadsan yahay kheyr badan allaha siiyo intii kale ee dadaashay ee xoojisay ee noolaysay in mar walba qur-aanka kariimka ahi ou nolosheenna iyo maskaxdeenna iyo xusuusteennu inuu ku jiro ma aha inta akhrinaysa oo ku dadaalaysa keliya maaha kheyr allah siya laakiin inta rabta inuu sii weynaado uu muuqdo oo ummaddaani waxa ay leedahay ee dhabta ah ou noqdo dadkuna ay sidaa u fahmaan inta ka shaqaysa oo dhanna waxaan leenahay kheyr badan allah siiyo intaa kadib walaalayaal sidaan horeyba maalin dhaweydna markii aan idinkugu imid meeshaan u sheegay ummaddan dowladda waxay mas-uul ka tahay ummadda waxa ay leedahay inuu ilaaliso ee wanaagsan ummaduhu waxxun ma yeeshaan sidoodaba waxxun shirka laguma aha waxxun dad uun ummadaha shacabka ka mid ah oo maxaan ku nooc walba qaybaha kala shacabka waxxun inay isaga jiraan waa laga yaabaa laakiin ummad ahaan ummaddu mar walba waxa fiican oo wanaagsan oo adduunyadan u wanaagsan aakhiradan u wanaagsan ay leeyihiin waxaas waaye waxa marka dowladduna inay u ilaalisa ay tahay oo ay ugu horeyso hadda sidaa caawa aan u joognaa qur-aanka kariimka ah maalin dhaweedna waataan ka hadalnay marar badanna waa ku celceliyay waxaa kamana daala inaan ku celceliyo dadka ummadaha marka waxaa la yidhaha ummad markii la duminayo ee inay dunto la rabo yani dowladaha waa ka shaqeeyaan dowladaha kale iyo ummadaha kale ee kasoo horjeeda ama ay colaada kala dhexaysa inay dum inay dumaan inay ka shaqeeyaan inay dumaan inay jecel ka shaqeeyaan marka waxyaabaha aasaasaadka ah oo hooyada macalinka waxyaabaha yani ummadda marka la duminayo laga dumiyo macalinka ka mid ah macalinka eh, in mujtamaca dhexdiisa uu ixtiraam ku lahaan waayo oo weyneyn ku lahaan waayo oo shaqadiisa shaqo fiican aanan loo arag oo calaamooyinkaas markay muuqdaan ummadaas waxaa la yidhaha waa ummad dumin rabto waayaa la yidhaha macalinkii wax baraya dadka haddii uuna karaamaysnayn uuna sharaf lahayn oo macalinkii aan la dhehin loo wada istaagayn ee, muxuu ahaay mihnada uu hayee waxbaridda iyo asagaba ay wax iska hooseeyo oo macna aan lahayn ay u ekaadaan ama loo ekaysiiyo ummadaasi siima taagnaatay waa ummad sii dumaysaa la yidhaha marka waxaan rabnaa in barashada guud ahaanba tacliinta barbaarinta in la xoojiyo oo la weyneeyo la-anna muxuu ahaay eh, wiilasha iyo gabdhaha yaryar waxay xambaarsan yihiin mustaqbalka ummaddan beri ummaddu siday u ekaanay dadkaas yaryar sida u yaaliina laga arkaa haddii aan ku dadaano maalgelino maalgelin waay inay noqdaan aabbayaal iyo hooyayaal iyo hogaamiyeyaal fiican inay noqdaan waa taa muxuu ahaay intaan maalgelino oon wax u sheegno oon wax barno oon tarbiyeyno ayay ku xiran tahay
codkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa kaalinta koowaad ka galay tartanka qur-aanka kariimka ay qabato dowladda federaalka soomaaliya sanadkii labaad gudoomiyaha gobolka banaadir hana duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa ka qayb galay ee munaasabad uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku abaalmarinayay todobada tartame ee ugu sareysa tartanka qur-aanka tartanka qur-aanka kariimka ee dowladda federaalk soomaaliya tartankan oo ay ka qayb galeen tartamayaal ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale gobolka banaadir ayaa waxaa kaalinta koowaad ku guuleystay ee majiidu raxmaan axmed cabdulaahi oo madelayay maamulka gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho isagoona la guddoonsiiyey lacag dhan labaatan kun oo doolar waxaana waxa uu horay u galay kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada gobolka banaadir ee uu daabageliyey gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale sidoo kale ikraan cabdixakiin xasan oo madalaysay maamulka gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho ayaa iyana ku guuleysatay ee kaalinta toddobaad iyadoo la guddoonsiiyey lacag dhan ee laba boqoloo kun waxaana ay ka mid ahayd tartamayaashii kasoo gudbay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada gobolka banaadir munaasabadan xalay ka dhacday villa soomaaliya ayaa waxaa ka ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya agaasimaha waaxda diinta iyo awqaafta maamulka gobolka banaadir guddiga tartanka qur-aanka kariimka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda culimada soomaaliyeed dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee sarey guud sulub axmed firin ayaa kormeer shaqo ugu degay ciidamo cusub oo taraafika ah sida warkan ay ku dheereynayso waryaheena faadimo cabdiqaadir xasan
waa ciidan cusub oo dhowaan tababar loogu soo xiray taliska ciidanka booliiska ee jenaraal kaahiye waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ciidamadan siina xoojiyaan furista wadooyinka caasimadda kuwooda ugu jaamka badan xilliyada ay jiraan mashquulka wadooyinka saa'idka halkan oo ah taliska qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ee fiisha taraafiko kormeer shaqo waxaa ku yimid taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guuta sulub axmed firin oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska madax saroo ka socotay wasaaradda amniga dalka iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku sugnaayeen taliyaha qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko gaashaanla dhexe muuse kayre iyo taliyo xigeenka gaashaanle najiib carab siciid baryare oo ah taliyo xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo gaashaanle cali goof jooge taliyaha ciidamada gaarka ee haramcad gaashaanle cabdixamiid fanax iyo sidoo kale gaashaanle sare dulmidi intaasi kadib taliyo sulub waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka fiisha taraafiko wixii ka dambeeyey intaasi hadal jeedinta ayaa la gudagalay ugu horeyna waxaa qaatay hadalka gaashaanlo dhexe muuse maxamed xasan muuse kayre taliyaha qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko intuu ku guda jiray khudbadaha si adag oo dardaarane ay ku jirto ayuu ciidamada ula hadlay farayna maadaama bil ramadaan lagu guda jiro ciidna ay ku xigto in shaqada qaranka iyo shacabkaba ay u hayaan sii xoojiyaan waajibkana la faray oo na saaran oo tii boliiska waxaanoo dheer tan wada furista oo dadka inaan wadadii dadka u caraabino waxaa shaqayn doonnaa wakhti ka dheer wakhtiyada dadka ay shaqeeyaan saacadaha shaqada way badnaan doonaan dulqaad fara badana noogala baahanyahay fu- dadka inaan u dhimrinaa noogala baahanyahay ilmaha mu- gaadiidka ilmaha wado wuu badnaan doonaa kuwaas way kuwa aad rabt- ra- la rabo inaa u adeegtaan oo u taagnaataan waa idinku kormeeri doonnaa waana taagnaan doonnaa haddii ilaa yiraa waxaa laydin soo bedelay bil ramadaan oo bil cibaado ah oo dadkii ciid ay u soconayaan oo magaaladii socodkeeda aad u badan yahay waxaa laydinka rabaa in ay idinku diirsato magaalada dhinaca kale halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo Ee, waayihii ugu dambeeyday ee, cabashooyinkii adiga ku soo gaarayay maamulka gobolka banaadir soo gaarayo xagga wadooyinka ka jirana in galabta ciidankan uu diyaar u yahay ayadana aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana horumar caasimaddaanu maaragtay iyo maamulkeeda iyo ciidamada booliiska oo madaxda ah u tahay intuba ay ku tillaabsanayaan Een, dardaarankaygu wuxuu yahay ee, anoo ciidanka la hadlaya waxaa idin sugaya howl adag oo magaaladan muqdisho u baahan tahay wadooyinka jaam culus ayaa ka jira waxaad u moodaa dadka magaalada jooga oo dhan inay gaadiid wada wataan markii aad aragtay magaalada isku socodkeeda iyo waxa ka jira iyo sida maaragta wadooyinku ayadoo weliba wadooyinkii inta badan boqolkiiba sagaashan aan dhihi karna waa la dhis ayaa haddana dadkii markii ay arkeen wadooyinkii in la dhis aa qof walba gaadiid soo iibsan marka wadooyinka qaar aaba aaba jaam maaragta darteed aad maaragta tacbaan la ah waxaan arkayaa hadda maalin dhaweed waddada tarabuunka oo kale jaam culusaa ka jira laakiin iyadoo ciidamada taraafikada iyo booliiska aad iyo aad loogu mahad celinayo oo halkaas inta ciidamo la geeyey ciidamadii wadooyinka ka shaqay lahaa aad ay uga shaqaynayaan oo dadkoo dhan ay soo wada dhigayaan meediyaha ay soo wada dhigayaan leeyihiin loo mahad celinayo booliiskii taraafikadii aad loogu mahad celinayo marka waxaan idin rajaynayaa insha allah howlgal wanaagsan waxaan idin rajaynayaa dhallinyarada galabta halkan ka muuqata oo eh, ciidanka taraafikada nabadgelyo wadooyinka ku soo biiray inaad magaalada wax badan ka bedeli doontiin aan rajaynaynaa jenaraal sulub axmed firin taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidanka taraafika ay yihiin lafdhabarta booliiska loogana baahan yahay ayuu yidhi in si adag ay u adkeeyaan shaqadan waajibka ku ah ee uu qaranka wiigmaday shaqada aad qaban doontaan ee la idiin soo tababaray xirfaddeeda aad leedihiin waa arrin aad iyo aad lafdhabar ugu ah qarannimada iyo ciidanka booliiska intaba waa ciidanka ugu naxariista badan markii ciidamada qalabka sida la yidhaahdo ee qorshahooda uu yahay ama hawl hawshooda ay tahay inay ilaaliyaan muwaadinka ka tabarta yar iyo midka een, xoogga weyn ee gaadhiga qurxoon ee xoogga badan ha wata ee waddada xoogga ku dardaraya ama ku maraya iyo ardayga iyo hooyada u baahan in la gudbiyo oo la marsiiyo ayagoo lugaynaya waddadaas jaamka ee maaragtay gaadiidku ay xoogga ku isticmaalayaan ciidanka la rabo inay u cadaalad falaan oo intay ninkaa xoogga weyn ee gaadhiga ee, la ordayay istaajiyaan inay gudbiyaan hooyada iyo aabbaha iyo walaalka tabarta yar ee waddada lugaynaya ee- ee- een asagu aan waxba wadanin inay marsiiyaan goobtii loogu talagalay inay dhibanaha shilka galay iyo midka ee, maaragtay ee, laga cabanaya intaba inay u cadaalad falaan inay ka hor tagaan wax kasta oo keeni kara faldembiyeed oo arrimaha maaragtay gaadiidka u badan
dhanka kalena faahfaahinaa ayaa laga helayaa kooxo hubeysan oo xalay nin waday mooto ku dilay magaalada muqdisho kooxo hubeysan ayaa xalay nin waday mooto nooca labada lugood leh waxa ay ku dileen magaalada muqdisho gaar ahaan halka ay iska galaan degmooyinka yakshid iyo sidoo kale boondheere rag hubeysan oo saddex nin ka koobnaa ayaa dilay ayay- ayaa dileen eh, ninkan oo waday mootada nooca labada lugood leh ciidamo badan oo kuwa dowladda ah ayaa goobta markiiba gaaray weydiin ama iyadoo eh, isweydiin ay ka dhalatay ninka la dilay sababta saddex ruux ay usoo wada weerareen oo sidaasi ay ugu dileen waxaa jirtay shakiyo ama waxaa jirta shakiyo eh, laga muujinayo in qofka la dilay uu shacab ahaa walow weli aan war rasmi ah laga helin dhaawac xun ah, isagoo qaba ayaa loola cararay cisbitaalka balse uu geeriyooday inkastoo dadaal ay sameeyeen dhakhaatiirta haddana waqtigiisa ayaa meesha ku ekaa hay-adaha ama hay-adaha amniga ayaana laga sugayaa inay faahfaahin ay ka soo saaraan dilkaasi gaar ahaan sababta iyo cidda ka dambeysay falkaasi dilka ah ee xalay loo geystay wiilkaasi mootada nuuca labalugolida ah waday ee xalay lagu dilay qeybo ka mid ah magaalada eh, muqdisho halkaa warkaasi kala socotaan ee dhegeystayaal waa raadiyaha dalsani muqdisho markaana akhbaraadka dibadda haddii eegno wadahadaladii israa'iil iyo xamaas ayaa la isku mari laayahay ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahu ayaa dalaaladii sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha ka saaro xamaas isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyey qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo deg deg ah netanyahu ayaa dala- een, dalabaadka xamaas ee ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteed ah isagoo sheegay inuu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeeddada ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista in la burburiyo ee awoodda milatari ee xamaas iyo nidaamkooda dowliga ah islamarkaasna ay tahay inay hubiyaan inaanay qasa noqonin meel halis eh, ku ah amniga israel sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa isagu sheegay inay la wadaageen kooxaha dhexdhexaadiyiinta ama dhexdhexaadinta wada inaanay waxba iska bedelin ee dadaalkoodii hore ee ahaa in israel ay si buuxda uga baxdo marinka qasa iyo in la isdhaafsado maxaabiista israel iyo kuwa falastiiniyiinta oo israel gacanta ay ku heyso sarkaal sare oo u dhashay israel ayaa dalaaladii u sheegay wakaalada wararka ee reuters inay qatar ama inay qatar ee dib u een, ugaya ama uga yeereen ee xubnihii ku medelayay ee wadahadallada kadib markii la ismari waayey gaar ahaan in xamaas ay sii dayso maxaabiista ay haysato gudaana dhegeystayaal warkay subaxaad kala socdeen raadiyo dalsan muqdisho saakay waanagintaa
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel